xeerlaalinta gobolka minnesota ayaa shalayto dacwad ku soo oogtay lix dhalinyaro ah oo soomaali ah oo lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay toddobadood in ay ku biiraan ururka isis ee ka dagaalamaya wadamada ciraaq iyo syriya oo ay dowladda maraykanku u aqoonsan tahay urur argagixiso xeerlaaliyaha gobolka minnesota ayaa waxa uu sheegay in raggaasi ay isku dayayeen xeelado badan si ay ugu safraan ciraaq iyo syriya haddaba waxaa shalayto maxkamadda tagawariyaha v o eda maxamuud mascade waxaana uu la kulmay hooyada laba ka mida dhalinyarada lagu magacaabo ayaan axmed faarax waxaanu ugu horeynta weydiiyey magacyada wiilasheeda waxaa iga xiran laba caruur ah magacyadooda maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax wiilashaada maxaa lagu eedeeyey oo loo soo xiray ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xiray ma naqaano shalay labiyo tobankii markay duhurka ay ku taagnayd ayaa f b i gurigeena dhar soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma haddi kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi cadnaan aawe cadnaan wuhudaayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahayo walaalkay ee guriga joogay kulligeyna wax iskugu kaaya keeneen fadhiga
wiilasha marka adiga laga xiray labadooda ma halkan baa lagu xiray mase laba magaalo kala duwan sandiego wiilal baa lagu xiray halkanna wiilal ninka la yidhaahda cadnaan waxay kasoo kaxeeyeen shala labiyo tobankii duhurnimo waxay kasoo kaxeeyeen guriga maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu californiya ku xiran yahay
waa gartay dabcan sida ay warbixinta ay soo daayeen waxay ku eedeeyeen in ay u socdeen wadanka syriya oo ay argagixisada halkaa joogta taageerayeen eedaas markay idi yimaadeen adinka ma idiin sheegeen annaga waxa waaye asal soomaali ahaan haddaan nahay caruuraheenna waxa waaye suuriya wax taageersan male because soomaali labaatan iyo shan sane ilaa labaatan afar sanaa dagaal ay ka socotaa wax ilaa hadda ka hadlaaya ma leh intaasoo caruur ahoo waalidiinka dhinteen kuwa hadda dabadooda ku soo jiro oo la xirxiray kuwana gadaashoodaa la xirxiri doonaa annaga waalid ahaan dhibaata nagu haysato wadankan wadankeenina waxaan uga soo cararnay dhibaato iyo nabadgelyo inaan wadankaan ku helno marka nabadgelyadii aan wadankan soo doonanay waxay noqotay argagax dhibaato caruuraheena in la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro caruuraheena inaan lagu rido wax la yidhaahda cabsi oo kuwii yareeraa guriga noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasa la shaqaysiin aniga mana aaminsan in ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan waa gartay laakiin waxaa jirta in la sheegayo in caruurtan la xiray ay qof u warramayeen oo magaciisa ay qolada f b i-du ay qariyeen ma jira qof u imaanayay oo dhallinyaro ah oo aad ku arkayseen oo wiilashiina la soc socday ama aad hore u taqaanin oo hadda xarigan la xiray aad ku tuumaysaan haa waa jiraa wiil waa jiraa oo caruurta ku dhex jiray oo iskaga dhigaaya carsaan walaal ahaan inuu u yimaado oo maarkino wax u sheego ilaa hadda anigna ma garan karo kole wiil yaroo soomaali ahoo eejkoodaoo kaleeta ah hadday f b i soo adeegsatay hadday qolo kale soo adeegsatay aniga wax aan ka sheegi kara maanta oo aan ka caddayn kara mascadoo ma jirto adigu marka haddaan hooyaa tahay dabcan weliba waxaad ka mid tahay magaaladan hooyinku la ogyahay inay ilmahooda daba socdaan oo badanaa garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro adoo ilma caruurtaada wada marar fara badan baan kugu arkay marka wax aad adigu hadda wiilashaadan la xiray aad uga shakisnayd ama dhaqdhaqaaq ka duwan kuwii hore aad ku aragtay miyay jireen maya because caruurteeda hooyo wadankan toddoba caruur ku rays garanaysaan ahay marka caruurteydana waxay ku noolayeen maasha allah beautiful life aabri iyo hooyo isqabo oonan weligood dhibaato aanan ka dhexdhicin caruurtooda wada korsanaayaan ahayn dhibaatadan haddayna soo food saartay waa wax cusub oo hadeerta wadankan kusoo biiray oo caruuraheenana leeyahay ciddaasay ataagaya ama ciddaasay la jiraan ama ciddaasay support ay ku yihiin marka aniga ma aaminsan caruurteeda beautiful lifean ku noolaysiiye dhibaatadaana waa wax haddana soo food saartay marka cida aad tuhmaysaan miyaa jira oo leeyahay ilmahan iyaga ah meesha xun u wada oo madaxda ka bedelaya oo halkan jooga walaalo kuley horta annaga sidaan arag aan u aragno because dowlada anaga ma lihin wax maantana taageersan oo amaan dhinacayna soo istaagayan ma jirto because waxaana lagu arkay dowlad la-aanta hooyo keligeed ama singal maader ahoo caruur korsanayso oo keligeed loo beehoofsanayo dhinac loo baxsanaayo ama hooyo iyo aabbo isla wada jooga caruurahoodii marka dhibaatadan waa wax haddana soo food saaray waa wax caruureen hadda soo food saaray marka ma garan karno ilaa hadda ma garan karno waxaan iyo geemkan siduu u jiray iyo sida waxa waxa waalidiin badan baa dabcan aad aad hadda halkan ku joogtaan ee oo caruurtooda hadda ay wada xiran yihiin maad aragteen arrintan ma ka wada hadasheen waalidiinta kulley ilmaheenna ilmayaasha way isku soo wada koreen waa wax wada saaxiiba ah ama iskuul ha isla wada dhigtaan ama dugsi qur-aan ha isla dhigtaan ama banoon ha isla ciyaaraan marka aniga ma kala qaadqaadayo caruurtii kulli caruurta waxa waaye waa hal mid bay isla wada yihiin walaalo matalan ee waxaa jirta oo kale ee waalidiinta qaarkood ilmahoodii badana inaanay la socon aysan ka warqabin meesha ay tegayaan waxaa dhici karta mararka qaar in ilmihii si daran meel lagaga duufsan karo adinku ka waalid ahaan marka ee waxaad tuhmaysaan ciyaalkiina inay dad wax qaldan ka dhaadhicinayo inay jiraan waxaad tuhmaysaan in qolooyinka sharciga ee dowladda lafteedu ay dhibaatada qayb ka yihiin oo qofkii isagoo oon sheekadanba ku jirin hiwaayado kale waxaa loo tusay seed waxu tuhmaysaa walaalo waxa waaye ama dawlad ha ka qayb ahaato ama dad kale bini aadana ha ka qayb ahaadaan kolley waxaan u arkaa aniga ayaan ahaan ah dulmi caruurteena lagu haayo meel kasta adduunka ay ka joogaan isnaad olle minnesota keligeeda ma ahan caruuraheenni state bartaa lagu suubsanayaayoo baadhigoodaa la gadanayaayoo tahriib qaarkood qaarkood daraagaa lagu lagu abiyuus gareeyo oo la yidhi daraagada qaalkii kaleeto aan diinta kula cararaynana waa kuwaanaan dhinacaanana laga soo galay marka caawa lamaba garan karo ma dowladda dhinaceedaa ma dad caadi oo naloo soo adeegsadaa ma garan karo masxado dhibaatadaana haddayna soo food saartay taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo ah hooyada dhashay laba wiil oo dhalinyaro ah oo la sheegay in shalayto maxkamadda gobolka minnesota lasoo istaajiyey iyaga oo lagu eedeynayo in ay ku biirayeen ururka isis dhinaca kalena isla wariyaheena maxamuud mascad ee magaalada minneabolis waxa uu la kulmay hodan cali cumar oo iyaduna ay walaala yihiin mid ka mid a lixda dhalinyarada ah ee lasoo eedeeyey oo lagu magacaabo guuleed cali cumar haddaba wariyaheena maxamuud mascade ayaa waraysi la yeeshay hodan cali cumar wuxuuna ugu horeyn weydiiyey magaceeda magacayga hodan baa lay dhahaa dhalinta maanta meesha lasoo xiray ee walaalkaabaa ku jira dabcan saan maqlay wiilka kula dhasha magacii guuleed
guuleed maxaad aaminsan tahay in loo soo xiray guuleed waxaan aaminsanahay in lagu soo xiray xaqdarro iyo wax oo ma aragtay hadda si aan meesha markaan ka akhriyay oo qof been ka sheegtoo sarabgareeye
waxyaabaha lagu eedeeya waxaa ka mid ah in uu ka mid ahaa dhallin doonaysay inay waddanka syriya u dagaaltagaan oo argagixisada halkaa ka dagaalantay uu ka mid noqdo adigu ma qabta arrinta noocaas wallaahi waxaaseyto wax ka jira ma aha cunugan cunugan waa cunug yar oo shaqaysta oo iskuul dhiganayay oo walaalihiis iyo annaga dhanbana wada caawinayay oo hooyadiis caawinayay waxaan oo laga sheegay wiilkeena annaga waxaan ka ognahay ma jirto wax oo ka jira oo run ana ma aha cunugeennana habeen iyo maalinna kunoo soo hoydaa gurigeenna wuu imaadaa waxaanayto oo laga sheegayo annaka waabuu nagu cusub yahay
eedaha waxaa ka mid a la soo jeedinayay in ay dhalintu doonayeen inay dalka ka baxaan oo ay qaarkood la soo celceliyey adinka wiilkiinu hadda koor ma isku daya inuu ka baxo dalka wallaahi horta ciyaalka ma aragtay hadday rabaan inay baxaan dee ciyaalka kaleete kama duwan way bixi karaan freedom bay haystaan citizen kulligood way haystaan wayna shaqaystaan hadday rabaan vacation inay qaataan ay soo noqdaan dee waa wax la gartay dadweynaha dhan baa sidaas sameeya annagaba waan sameynaa dadkan iskuullada ruux kasta la wada dhigana way wada sameeyaan ee laakiinse wax oon annaga oo ognahay oo wiilkeenna oo dhibaato uu xagga u aadayay iyo waxaas iyo ma jirto waxaasna waxba kamanaan ogeyn maad ka shakiseen wax shaki oo wiilkeena naga soo galay ma jirto habeen iyo maalinna wuu noo soo hoydaa waana ka warqabnaa shaksi ahaan muxuu sameeyaa isagu waa wiilkeena wuxuu ka shaqeeyaa security weeyaan wuxuu u shaqeeyaa headquarterska oo target corporate meeqa jir weeyaan iskuulna wuu dhigtaa hadduu labaatan sano galay ma college buu dhigtaa mise high school college buu dhigtaa mctc mctc buu dhigtaa waa gartay marka adigu walaashiis baa tahay waad ka weyn tahay miya mise waad ka yar waan ka weynahay walaashiis weyn baan ahay kulle dabcan qof weynaa tahay maraykanka ku koray waxaad ii sheegtay wax shakiya inaadan ka dareemin waxyaabaha f b i-du ay sheegeen oo kalema riboortka antony general ka soo baxay xafiiskiisana waxaa ka mid ah in uu jiray shaksi magacooda ay qariyeen oo wiilashan la joogay islamarkaasina marar fara badan codad ka duubay oo ay kala sheekaysanayeen inay rabaan inay syriya tagaan oo ka qayb qaataan dagaalka halkaa ka jira adigu cid gooni oo cusub oo waayihii hore idnaan ku arki jirin oo waayihii dambe uu saaxiib la ahaa oo aad ku arkayseen ma jirin may horta wax cusub aan ku aragna ma jirto annaga saaxiibadii oo kulligii wuxuu saaxiib leeyahay oon dabagalayno ma jirto mana mana naqaano de wiil dhallinyaro ah de- dadweynaha dhan buu saaxiib la wada yahay annaga habeen iyo maalin ma daba socono wuxuu saaxiib leeyahay waxba kamana ogin wixii la sheegay iyo wixii la duubayna waxba kama ogin haddayba nagu cusub tahay arrintan annaga aan wada maqalnay laakiinse annaga aad iyo aad waxaan uga xunnahay ilmaheenii guriga annagoo ayagoo jooga inayna laga kaxaystay oo sidaas naloo wada galay oo ilmaheeniina ma aragtay wax ayna ahayn laga dhigay ayaan aad iyo aad uga xunnahay oon rabnaa inay dadweynaha maqlaan ee sababta marka haddii wiilka aanu aanu dembi lahayn ee ee sida aad aaminsan tahay wax hadda uu sheeka uu ku lug leeyahay aan aysan jirin maxaad aaminsan tahay in loo xiray marka walaahi aniga wax loo xiray oon aaminsanahay ma jirto laakiinse marba hadday wiil yar oo soomaali oo dhallinyaro ah oo diintiisa ku xiran oo shaqo iyo iskuul iyo gurigiisa iyo masaajidka u dhexeeya marba hadduu yahay oo wiilasha fiifiican la socda way wada shakinayaan maadaama maba rabaanba ruux straight inuu noqdo baan u malaynaya aniga sidaan filanayo wiilkii markuu yar yahay oo dhallinyaro yahay oona dee daraag iyo eh, jidadka iyo waxaan uuna ku jirin way dabagelayaan dabagelantaas ay dabagela cunugii neeftay ku dhejinayaan freedom dhanba maba haystaba markaa isdhahdeed baxna markaa isdhahdeed baxna waxaa la dhahayaa flightka ma fuuli karo waa ka meeshan buu u socday sidan buu sameynaysa wax ilmihii oo waxaas baddaas ku jirin bay afka u gelinayaan aad iyo aadna waan uga xunnahay ilmaheenna hadday annaga streed noo yihiin ay masaajidka ku jiraan ay qur-aankooda dhiganayaan ay ilaahigooda caabudsan yihiin oy shaqaysanayaan oo weliba shaqada ay ku jiraan shaqo ay oo kor tahay oo iskuulladoodana dhiganayaan dee nuugsaas ah sideeba maska- maskaxgalba ma aha in laga shakiyo waxaasiito laakiin hodan hodanay waxaad ogtahay in ee, ilaa iyo hadda shan iyo toban soomaali ah ayaa baxday oo wadanka Syria aaday oo ka dagaalantay qaar lagu dilay sida idaacadaha aad ka maqashay Ee, sidoo kale Soomaaliya markii dagaalada al-shabaab ka dhaceen wiilal kale oo Soomaali ah ayaa iyaguna baxay oo dagaalada ka qayb qaatay Ee, marka sheekadu dabcan way ka- way- waa wax dhici kara in dadku ay halkaa aadaan Ee, marka adinku aadaha noocaas haddii la soo jeedinayo kuwaana ay hore u jireen sideed u arkaysaan marka hadda aninku ma dhahay waxaan ma jiraan ee way jiraan waana maqalnay waxaan aniga horta indhahayga ku arkay maaha laakiin wax meediyaha aan ka maqlay oon ka akhriyay articleska iyo waxaas way jiraan laakiinse ani waxaan ka hadlayaa on walaalkay waxaan ka hadlayaa walaalkay iyo dantiisa iyo problemkiisa iyo waxa lagu haysto dee ruux kastaba familkiisa waa different situation bay ku jiraan wiil kasta oo hooyo ka tegayna dee aya- a- de- reerkaa unba og wuxuu yahay iyo iyo iyo ma aragtay problemkiisa laakiin annaga waxaan haysta annaga iyo familkayga iyo walaalkayn baan ka hadlayaa un aad iyo aad Ee, ee, marka ee, ka qoys ahaan wax dhibaata oo kale oo idinka soo gaartay intii wiilkiina lasoo xilay shalay iyo ka horba ma jiraan haa because annagana wiil kale naga xireen mar hore toddoba bilood ka hore wiil naga xirteen yaa idinka xiray um, kuwan f b i daa naga xiray
taasi waxay ahayd hodan cali cumar oo ay walaala yihiin mid ka mid ah lix dhalinyaro oo soomaali ah oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka eh, daacish gobolka minnesota ayay hodan ku sugan tahay waxayna u warramaysay waryaheena gobolkaasi maxamuud mascade